إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mas-uul kenyaan ah ayaa qabrigii sarkaal ay dileen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka dul sheegay inay aad u kordheen weerarada ka dhanka ah ciidankooda isagoona dhaliilay xukuumaddiisa maamulka warshad ku taala degmada saako oo ay kenya duqeyn la beegsatay ayaa ka warramay heerka uu la egyahay khasaaraha soo gaaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgale iyo weeraro ka fuliyey magaalada muqdisho iyo shabeellaha hoose mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal ay ku soo bandhigtay weerar lagu laayey ciidamo badan oo ka mid ah liyu booliis oo kol hore ka dhacay deegaanka aato ee gobolka bakool dowladda federaalk ayaa sheegtay in qaar ka mid ah askarteeda ay ku dagaalameen degmada bardaale ee gobolka baay in ka badan soddon arday ayaa xaflad qalinjibin ah loogu sameeyey madarasada miiraathul ambiyaa ee magaalada kunyabarow ee shabeellaha hoose fagaaro ku yaala deegaan ka tirsan shabeellaha hoose ayaa xalay laga daawaday filimaanta dagaalada yeedi aato oo ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib siyaasiyiin ku sugan magaalada garbahaari ayaa sheegay in maamulka axmed madoobe uusan ka shaqayn doonin magaaladaasi iyo kuwa la midka ah ciidamada yuhuudda ayaa weerar duqeyn ah ku qaaday magaalada jiniin ee dhulka barakaysan halkaasoo ay ku dileen saddex qof oo muslimiin falastiiniyiin ah qodobadii warka ugu doorkaroonaa ayay intaasi ahaayeen faahfaahintooda ayaa goordhow idinku soo maqan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen faahfaahintooda mas-uul kenyaan ah ayaa qabriga sarkaal ay dileen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka dul sheegay inay aad u kordheen weerarada ka dhanka ah ciidankooda isagoona dhaliilay xukuumaddiisa warkaasi haashim ayaa faahfaahinaya waxaa aada u kordhaya walaaca ay dowladda kenya ka qabto korarka weerarada ay gudaha dalkaas ka geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas eugene wamalwa ayaa dowladda ku dhaliilay inay ku fashilantay qorshe ay hore u sheegtay oo ahaa inay furayso xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya isagoo khudbad ka jeedinaya goob lagu aasayay sargaal kenyaan ah oo ay dhowaan weerar ku dileen milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu muujiyey inay qalad ahayd shaacinta arrintaas maxaa yeelay buu yidhi waxaa aad u kordhay weerarada ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab Uliza my successor Adan Duale, ni kwa nini mauaji yamezidi kutokana na mashambulizi ya Al-Shabaab tangu Kenya kwanza waingie uongozini na kuanza kuongea mambo ya kufungua mipaka.
mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda kenya ayaa hadalla kuwan lamida ka jeediyey goobta lagu aasayay david minga oo ka mid ahaa saraakiisha duulaanka u qaabilsan kenya oo lagu diray weerar ka dhacay gobolka xeebta dhaca ee muslimiinta ee laamo dowladda kenya ayaa kusoo duushay soomaaliya gaar ahaan walaayaadka islaamiga ah sannadkii laba kun koob iyo tobankii xilligaas wixii ka dambeeyana waxay lumisay ammaankeedii iyo horumarkeedii dalxiiska kadib markii ay waddankaas gudaha u galeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka warshad ku taala degmada saakow oo ay kenya duqeyn la beegsatay ayaa ka warramay heerka uu la egyahay khasaaraha soo gaaray maxamed muudi abu muslim ayaa ka warramaya maamulaha warshadda barafka ee caawiye oo u warameeyey warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaa ka hadlay dhibaatada ka soo gaartay ganacsigiisa duqeymihii diyaaradaha kenya ay ka geysteen degmada saako yaxye maxamed iimaan ayaa sheegay in duqeynta ay khasaare kala duwan u geysatay qalabka iyo dhismaha xaruntaba cilada waxaa ugu horeyso duqeynta waxay ku dhacday meel u jirto afar tilaabo runtii hoolka oo dhan waa uu dumay hadday noqoto raayitoorihii oo warshada matoorka dhanka matoorka markan diinimada maasay noqotay maasaa ku kacday baanalkii oo warshada shidayey waa uu soo dhacay dhulku ku soo dhacay naft gebigiis waa burburay sidoo kale wuxuu sheegay in duqeymuhu ay khasaare u geysteen biibata uu leeyahay oo macmacaanka lagu iibin jiray oo ku dhegnayd warshada duqeymahaas waxay noo geysteen dhibaato aan la soo koobi karin runtii waxaa ka mid ah mamacaan oo aan ku xamaalin jirnay ugu yaraan waxaan ku shaqayn jirnay dhallinyaro gaaraysa afar qof laba qof waxay ka shaqayn jirtay warshadda laba qofna waxay ka shaqayn jirtay mamacaanka runtii dhallinyaradaas dhammaantood hadda waa shaqola'aan darbiyada ayay iska fadhiyaan runtii duqeymahana waxay dhaceen xilli haween ah duqeymo loo meeldayaya ma ahayn ilaahay amarkiisa un baan ugu dhacay Eh, runtii umana istaagi doono shaqadeena waa wadan doonaa nama cabsi gelin doonaan hadday dumiyaan waan dhiseena ha dumiyaan waan dhiseena meel uma socono qaxooti iyo huni iyo uma socono iyo waxay bixinayaan oo galay cagaartooy inaan aadna ayay rabaan ma aadayno galay cagaartooy waa diidnay taas ayaan dhihi lahaa dhanka kale garaashka weyn ee degmada saako oo ay duqaysay kenya kuna burburisay gaadiid badan shacabku leeyihiin ayaa nadaafad lagu bilaabay sida ay ii sheegeen shaqaalaha muddo horta sidaa arkiysad waaye garaashka burbur aad xoog badan baa aaga muuqdo kulle qalabkii aan ku shaqeynlayn wixii dhan waa burbureen dowladda kenya kufaarta baa geysatay sidaa arkiysad waaye maalmahan waxaa nooga imaaday dib u dhac xoog badan alaabtii aan ku shaqeeyeyni kumbusoorihii walaa rinjigii wixii dhan waay burbureen hadda kulle hadda waxaan ku jir aan ku guda jirnaay garaashka si aan ku nadiifi lahayn qashinkii waxyaabihii si aaga qaadan lahayn waa sidaa arkiysad waaye mugdaya kenya ayaa toddobaadyo ka hor duqaymo ka geysatay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbooyinka iyada oo duqaymahaasi kadib ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro argoosi ah ka fulisay gudaha kenya kuna gubtay toban guri oo ay dadka kiristaanka ah lahaayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey magaalada muqdisho iyo shabeellaha hoose haashim ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyeen gobollada banaadir shabeellada hoose iyo baayi haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa gaaray ciidamadii qarax lala beegsaday qaraxan oo ka dhacay xaafadda daarasalaam ayaa lala egtay ciidamada la sheegay in dhowaan lagu wareejiyey amniga magaalada muqdisho waxaana ugu yaraan qaraxaas ku dhintay afar askari oo ka tirsanaa ciidamadii qarax lala beegsaday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saddex kale waxaa burburay gaari ay saarnaayeen ciidamadan markii qaraxa lagu weerarayey ma ahan markii ugu horreysay oo khasaare noocaana oo soo gaara ciidamadan marar badan oo hore rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo ugu geystay gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo askar badan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dhanka gobolka shabeellada hoosena rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala weerare saf ballaarana ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada ku qaaday xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen heelaboorka degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin sidaas oo kale ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buurcalow ee asna hoostaga degmada baraawe howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose islamarkaana lala eegtay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid ah weerar toos ah oo lagu qaaday xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ciidamada uganda oo ku sugan duleedka degmada qoryooley iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ee ku sugan qoryooley ayaa la kulmay weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee ku sugan qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose lala eegtay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan saddex askari dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala weerar ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaano maayafuulka magaalada baydhabo isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xere sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaal ay ku soo bandhigtay weerar lagu laayay ciidamo badan oo ka mid ah liyu booliis ee kol hore ka dhacay deegaanka aato ee gobolka bakool warbixinta warkaasi cabdisamed ayaa soo jeedinaya al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay baahisay qeybta labaad ee filimka laa marxaban bihim wuxuuna ku soo baxay saddex luqadood oo kale ah carabi soomaali iyo sidoo kale sawaaxili qaybtan waxaa lagu soo bandhigayaa weerarkii labaad ee lagu qaaday aato kaasoo lagu dilay wax ka badan boqol iyo saddex askari oo liyu booliis ah muuqaalkan oo aada u saamayn badan ayaa waxaa lagu bilaabay hooyo ay dhibaateeyeen xabashida itoobiya oo sheegaysa inay weysay rag difaaca laakiin dadka muslimiinta ah ka dalbanaysa birmed
xabashi haye xabashi laba xabashiya naag baa ii geysay oo nin iyo naag laba nin iyo naag laba nin iyo naag naag baa ii geysay haye soomaalida askarti hayda way daawan soomaalida askarta hayda way daawan askarka muradkii aan dhalay baa agow gaal ku saarigay aabbihiina gaal baa dilo maba gamayaane anigiina gaal baa agow qawini dhigi tarihiya waxaa layga cunay laba iniyooday dad islaam ahow haddaad tihiin birmad hal qiireed dad islaam ahow haddaad tihiin birmad hal qiireed
filimka ayaa waxaa lagu sheegay in dhulka soomaali galbeed uu yahay gobolka ugu darxumida badan geeska afrika taasna ay ugu wacan tahay gumaysiga daran ee uu ku jiro sidoo kale wuxuu filimku soo bandhigay heerka dadnimo ka joogaan madaxda soomaalida ee etoobiya ka hoos shaqaysa kani waa mid ka mida saraakiisha hogaaminaysa liyu booliis oo jooga yeed iyo ato ka hor inta uusan weerar ku dhicin wuxuu ku faanayaa in deegaankaasi oo ka tirsan gobolka bakool uu ka difaacayo addisababa dhaqdhaqaaqan aad aragto waa midka addisababa nabadda ay ugu degantahay ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo uu halkan amnigiisa ka sugaa tobanka deegaan ee etoobiya ka kooban tahay
dukumentariga ayaa lagu soo bandhigay dhibaatooyin iyo xadgudubyada xabashida ee ka dhanka ah dadka soomaali galbeed waxaana ka mid ah nin loo jir dilay maxaad ummadda diinta u baraysaa oo masaajidda kutubta ugu akhrinaysaa baa waxaa dhacday waxaan deldilnaa qacanna xaggaasaa geed halkaasu igu xidhnaa qacanna waxay igu xidhnayd baabuurka dheyruu sheegayey labada lugoodna way ii laalaadeen saasaan labiyo toban habeen u deldilnaa cishaaga marka la addimana waa laygu xidhay subaxa marka salaada subax laga baxana waa layga furayey waanan qaawanaa xataa inaan dharkii salaada ku tukada waa la ii diiday salaadaadu waa salaad al-shabaab baynagu yidhaaheen ma tukan kartid salaadima kuma bannaana waa kaa xaaraam wallaahi ma qadfaya hadalkaasuu igu yidhi in ninka culimmada ah waxa keliya ee lagu bilaabo waxay in hooyadii aabbihii diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa intaba in la caayo waxaan u joogay habeen dhaqanku sidii u bedelmay nin diintuu caayay hal mar toddoba jeer baa loo sacabeeyey toddoba jeer baa loo sacabeeyey waxaa ninkan uu saxsan yahayo fikirkii khaldanaa al-shabaabnimada ka toobadkeena yacni al-shabaabnimadu waa in diinta iyo muqadasaadka la ilaaliyo haddii taa la ilaaliyo waa al-shabaabnimo intaas kadib sheekh cali dheere ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan dhibaatooyinkaas lagula kacayo dadka ku nool dhulka soomaali galbeeda waxweeye addoomaha ilaah nooga aargudine waxweyaan adduunna laga siin ilintidayniye utunteenna waan heli haddaan il kalaynan dhigine araaraha intaan maraynay nagu arkayaane mar ubbaa sidii aarlibah ooda soo jebine
filimka ayaa soo bandhigay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dagaalka sheekh fu'aad ayaa ciidanka u khudbeynaya kadib oo ay dhaqaaqayaan
nabigu sala allahu calayhi wasalam gaalada markay saa u soo saftaan wuxuu asxaabtiisii ku dhahayey quumuu ilaa jannatin carduha samaawaatu walard dagaalkii saddex beri ka hor dhacay oon ku qaadnay yeed iyo caato nusa saaca markuu socday cadowga ilaahay alla waa jabiyey
weerarka waxaa daah furi doona naftii hure muhaajir ah
maleeshiyaadka liyu booliska waxaan leeyahay waxaad nagala kulmi doontaan dharbaaxo aydan ka soo waaqsan dhinac weliba ayaana idinkaga imaan doonnaa oo waxaan idinkala duldhici doonnaa darbo dhabarka idinka jebisa oo aydan weligiin arag allah ayaana ina kala xukmin doonaa
intaas kadib kaamirada alkataa'ib ayaa si dhammaystiran kuu tusaysa dagaalka min bilow ilaa dhammaad ciidanka liyu booliis iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fooda isdaraya kadib weerarka nafuurnimada ah xabaddu kolkay kululaato waxaa jabaya oo koox koox u cararaya ciidanka liyu booliis
برغم السعاب وتخفق رايات
midadka ciidanka liubooliis ayaa noqday kuwa meel weliba bilqan wuxuuna filimku fadeexeeyey mustafa cagjar oo ah madaxweynaha itoobiya uga wakiilka ah dhulka soomaali galbeed kaasoo markii uu dagaalkan dhacay sheegay hadalkan hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab iskugu hor yimaadeen oo hal saac ay dagaal ka galeen al-shabaab ma jiro hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab iskugu hor yimaadeen oo hal saac ay dagaal ka galeen al-shabaab ma jiro alkataayib ayaa sheegtay in weerarkan uu ahaa mid lagu difaacayo wilaayaadka islaamiga ah laguna argudayo dadkii ay dhibaateeyeen xabashida iyo liyuga kani waa mid ka mid ah dadkii ay dhibaateeyeen xabashida koob iyo toban xabaabad baa maxaarig u dhuftay ma ninkaasaan marka fiirin kara aniga oo damiiraan ku fiiriya malee maleeya ninkaasaa damiiraan ku fiiriya malee dadnimo aan ku fiiriya malee islaamnimadu muu ogosha iimaankuusa ma kuu ogolya badankoo dhan baan nagubanaya marka maxaarkaan aragno ilaahay baa igu og soomaali galbeed yaasaan dhagax buur iyo jigjigo iyo awaare iyo garloogube iyo waafdhow iyo yucub iyo ilaa adari yaa haystaan ma garata horta dadka soomaaliyeed dantiisa ha garto ma garan dantiisa ee dantiisa ha garto ha israaco gaaladaan isku meel haga soo weedo
shaacirul islaam oo filimka ka soo muuqday ayaa dhankiisa ka hadlay dhibaatada ay xabashidu u geysatay ummadda soomaaliyeed toddobaatan iyo laba guri ayaa dhulka la sitay buudhaxon garas weyne boqol iyo labaatan iyo shan guriba dhulka la sitay rab dhuura wax dhoob iyo dhoob iyo maxay ahayd dhis oo meelo yaryar qaar ay ku reebtay waa jireen laakiin inta kale allaayadihii guryaha ku kaweynaa way way qaateen jiingadihii way qaateen albaabyadii waa la baxeen magaalada oo dhan alkataayib ayaa soo bandhigtay hub badan iyo gaadiid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qabsadeen askarta liyu booliis sidoo kale waxay soo bandhigtay muuqaalka iyo magacyada rag iyo dhanka mujaahidiinta looga dilay dagaalka waxayna kala yihiin maslama al muhaajir oo ah ninkii fuliyey weerarkii daafurka yuusuf macalin ibraahim xasan maxamed macalin aadan iyo farxaan cabdulkhaaliq xuseen muuqaalkan ayaa xambaarsan xaqiiqooyin badan wuxuuna taabanayaa dareenka dadka soomaaliyeed dowladda federaalk ayaa sheegtay in qaar ka mid a askarteeda ay ku dagaalameen degmada bardaale ee gobolka baay sida warkaan mar kale uu ku faahfaahinaya muudey saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo muqdisho laga diray ayaa gaaray degmada ceel bardee ee gobolka baay mid ka mid ah saraakiisha oo sheegay in uu ka socdo qaybta la yidhaahdo xeer ilaalinta ayaa tilmaamay in ciidanku dhexdooda dagaalameen afar iyo tobanka bishan wuxuu intaasi ku daray in dagaalkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur ay ciidamadu u geysteen guryaha shacabka degmadan ceel berde afar iyo tobankii bishan waxaa ka dhacay dhacdo isku dhac ah oo laba ciidan oo halkan ka howlgalay isku dhaceen ciidamadaasoo ka wada tirsan qaybta lixdanaad ee guutada sagaalaad isku dhacaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray guryaha dadweynaha shacabka ahee degan degmadan ceelberde ciidamada dowladda federaalka ayaa goob walba ku dagaalamaya maadaama ay qabiil qabiil u dhisan yihiin sidoo kale waxay ku dagaalamaan isbaarooyinka in ka badan soddon arday ayaa xaflad qalinjibin ah loogu sameeyey madarasada miiraathul ambiyaa ee magaalada kunyabarow ee shabeellaha hoose sida warbixinta xafladdaasi uu ku eegayo mahad munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalinjibinayeen soddon iyo laba arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka iyo farbarka ayaa ka dhacday madarasada miiraathul ambiyaa oo ku taala deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose xafladda waxaa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culimo mas-uuliyiin iyo waalidiin waxaana halkaasi laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn xafladda waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المؤمنين
intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna halkaasi ka jeediyey dardaaran muhiim ah oo ku wajahan mucalimiinta ardayda iyo waalidiinta kitaabka hadda anagu saa u qiimeynayno ee xifdigiisii iyo barashadiisii aan xafladda u dhigayno ee cadow buu leeyahay oo haddaba aad maqlayseen dalka sweden ee la jeexjeexay ee la gubay ee aada loo ihaanaystay marka nicmo walba hadda waxay leedahay cid cadow ku ah marka haadihi nicma oo nicmat lislaam waliimaan walqur'aan qur-aankaas uu ku matelan yahay islaamka iyo iimaankeennu cadowgaas ayuu leeyahay saa u gelaya ee googoynaya ee gubaya ee ku istaagaya munaasabaddu markii ay dhammaatay kadib waxaa inoo warramay qaar ka mid ah waalidiinta kuwaasoo ay carruurtoodu ka qalinjibiyeen madarasada miiraathul ambiyaa kudhowa hal wiil ayaan ku lahaayo farta iiga qalin jabinaaye wuxuu jiraa toddoba sano magaciisa waa cabdilhaadi cabdulaahi sanad ayuu dhiganaya dugsiga haddana farta ayuu ka qalin jabiyey juscamo ayuun maraa qur-aanka idasoon shaqad magaciisu waa raxaq cabdulaahi xuseen waxay dhiganaysay saddex sano wayna ku xifdida qur-aanka ayada labaiyo toban sanay jirtaa gabadha iyada waxaa lahaa rayaan axmed jaamac laba sano ee waxay dhigee iyo shan bil way xifdida qur-aanka alxamdulilah ilaah mahadda iskale maclimiinta waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo jinnadii yaan ilaahay uga baryaynaa inuu geliyo waalidiinta kadib waxaan waraysanay ardaydii galay kaalimaha ugu horreeya waxayna u mahadceliyeen waalidiintooda iyo mucallimiintii ku soo dadaalay
magacayga cayna maxamed cabdiraxmaan qur-aanka waa dhameeyey waan xifdiyey kaanta koowaad ayaan galay waalidiinteedii macalimiinteeda waxaan leeyahay kheyr allaahi wasii dhammaantiina anigu waa imada isfaan cabdulaahi xasan waxaan ka mid ahay ardayda dhigatoo madarasta miiraasul ambiyaa waxaan ka qalanjibiyey madarasta miiraasul ambiyaa waxaan waxaan dhameeyey qur-aanka kariimka waan xifdiyey waan dhameeyey waxaan qaatay shahaado xifdi ah waxaan ku guulaystay konton doolar iyo kitaabka qur-aanka kariimka iyo shahaado dugsiyan waxaa kusoo biray labo san ka hor anigoo magacayga salmo saalax cali waxaa maanta noo dhigay xaflad weyn waxaan ka qalan jebiyey madrasada miiraat al ambiyaa waxaana ka mid ah ardayda dhigata waxaan dhameeyey waana xifdiyey qur-aanka kariimka kaalintaa kale waa kaalin saddexaad shahaadada oo xifdis noo qaatay waxaa abaalmarnaha liisiiyo kutub qur-aanka kariimka iyo labaatan shan doolar macallimiintii waalidiintana waa u mahadcelinaa intay ku soo dadaaleen ugu dambayntii waxaa xafladda iyo siday u dhacday ka warbixiyey maamulka madarasada miiraathul ambiyaa alaayaa mahad iskaleh maanta meeshaan waxaa ka dhacay xaflad aada ballaaran oo ay nagala soo qaybgaleen mutasharaf iyo culimo iyo waalidiin iyo arday qeybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ayaa ku dhanmeed xafladdii waxay ahayd xaflad ay ku qalinjibinaayeen arday ardaydaas oo ka kooban xifdul qur-aan iyo arday falbar kuwaasoo ahaa soddon iyo laba arday lixiyo toban iyo lixiyo toban lixiyo toban exe oo balbar ah iyo lixiyo toban qur-aan ah ilaahay aa mahad iska leh waxaa kusoo gabagabowda jebi aada u qurux badan dhowaan ayay ahayd markii isla deegaanka kunyibarow ay ka dhacday xaflad ay ku qalinjibinayeen soddon arday oo dhameeyey qur-aanka kariimka dhanka kalena laga saxay kuwaasoo ka qalinjibiyey markaska daarul qur-aan fagaaro ku yaala deegaan ka tirsan shabeellaha hoose ayaa xalay laga daawaday filimaanta dagaalada yeedi aato oo ay soo saarteen mu'asasada alkataa'ib mar kale iyo mahad cubayd habeenkii xalay waxaa deegaanka kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose lagu daawaday xalqadii afraad ee ka midka ahayd taxanaha laa marxaban bihim innahum saalu nnaar oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadweynahan oo ka koobnaa rag dumar iyo carruur ayaa aragtidooda ka dhiibtay filimkaas waxayna aada ula dhaceen sida ay sheegeen habka loo ceersanayay maleeshiyaadka liyu booliska iskaga cararay fagaaraha dagaalka una adkaysan waayey xabadda kaga imaanaysa dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
aragtideyda waxaan ka dhiibanayaa filinka wuxuu waa filin aada iyo aada u wanaagsan gaalo waxay u diideen sidii dhurwaa ay cari dhurwaa galay oo kale ay u diideen gaalada waxaan leeyahay meel walba ay joogaan maalin ilaahay keena mar walba meel walba waad ku halaagsamaysaan wax haddan idinkugu jirtana ma arag maalin ilaahay keenana waxaa waaya rafaad iyo baaba iyo dhibaad ku jirtiin nimayo waxaa idin leeyahay islaamka isku soo dhiiba waxaa idin leeyahay islaamka isku soo dhiiba caawa waxaa halkan ku dhidaawana fagaaro weyn filin maxaa la dhihi jiray ay noo soo bandhigeen muasasada alkataa'ib maxaa la dhihi jiray kheyr badan ilaaha siiye ee noo soo bandhigtay filimka qaybtiisa hore waxaa lagu soo bandhigayaa dad muslimiin ah ay gumaadeen ciidanka liyu booliska ah ee si xun u galeen gabdhihiina ee maxaa la dhihi jiray ay kufsadeen ay maxaa la dhihi jiray si xun ula dhaqmeen ee raggiina ay laayeen kuwa qaarna ay maxaa la dhihi ay ka dhigeen kuwa xabsiyada ay ku gureen marka dhibaatooyinkaas badan oo dhibaatada badan xanuunka eena taabanaysa ayay noo soo bandhigtay kadibna waxaan aragnay wayashfi suduura qowmi mu'miniin sidoo kale qaar ka mid ah dadweynihii daawaday filimka ayaa aragtidooda sidan u cabiray waan ku dhowey walaal idaacadda islaamiga alfarqaan waana salaamayaa walaalahayga wariyaasha idaacadda islaamiga alfarqaan iyo dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan walaalahayga mujaahidiinta ee gaalada iyo gaalracyada niyu boolisaan arka u xasuuqay waan ka xumahay waxaana lehay walaalaha dadkeena muslimiinta ay mar walba xasuuqayaan gaalada niyu booliska iyo gaalada soo dirsatay etoobiyaanka waxaan lehay walaalaheena muslimiinta ilaah subxaana watacaala nasri deg degaa siiyo waxaan leenahay waxaa idiin soo socdaan geesiyaal halyeeyo libaaxyo jecel dhiigga dhiigga gaalada maxay ahayd u ooman inay insha allah ay daadin doonaan ayaan leehay maasha allah caawa halkan waxaan ku daawanay filim aad iyo aad u cajaa'ib badan waxaa ii muuqanayay marka u horeysa wuxuu xumbaarsanaa filimka xanuuno aad iyo aad u xanuun badan oo ummadda muslimiinta loo geystay maasha allah kadibna laabteen allah subxaana watacaala ayaa shaafiye duma wiilasha mujaahidiinta ah filinkan ka koobnaa labada qeyb ay soo saartay muasasada alkataa'ib kuna baxayay luuqado saddex ah oo kale ah carabiga soomaaliga iyo sawaaxiliga ayaa aada ugu baahayay baraha internetka waxaana daawaday dad fara badan oo dunida ku nool haddaba maadaama dadweyne fara badan oo ku nool deegaanka kunyo barrow ay filimkan aragti ka dhiibteen waxaan codadkooda oo inta hadda aan soo baahinay ka faahfaahsan kusoo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo soo gelaya caawa laba saac iyo bar insha allah siyaasiyiin ku sugan magaalada garbaharri ayaa sheegay in maamulka axmed madoobe uusan ka shaqayn doonin magaaladaasi iyo kuwa la midka ah cabdisamed ayaa faahfaahinaya siyaasiyiin iyo odayaal ku sugan magaalada garbaharey ayaa rag maqaarsaar ah ku tilmaamay siyaasiyiin kale oo isla magaalada jooga oo doonayay in axmed madoobe uu safar ku yimaado inkastoo dhinacyadan isdiidan ay kala wataan xabashada iyo kenyaanka haddana waxay xubnaha shirka ku qabtay garbaharey sheegeen in axmed madoobe uu dhibaato badan u geystay sidoo kale waxay eedeeyeen xasan sheikh oo la safan maamulka kismaayo waxayna ku tilmaameen in qalbiga ka buka dad dulloobay baan noqonnay dadka nagaanana dulleeyey nin tabcanahaya oo hub tabcanahaya oo maal tabcanahaya oo dhul tabcanahaya ayay dadkanagi qaadimiin u noqdeen wax matalaadahoo maanta laga bilaaba ay kugu maqan yihiin ma jirto inaad tashataan weeye maamulka federaalka ninka sheeganahaya waa nin buuxo xiqdi ka buuxo oo xumaan ka buuxdo markii uu gabre ahaa ergeyga meelahan u jooga afrika markuu ahaa waa ninkii yidhi markuu isdoortay axmed madoobe oo baarlamaankii soomaaliya ay diideen xasan sheekh maxamuud keligii ninkii doortay buu ahaa soomaaliya way ogtoo waa tii la dhihi jiray madaxweyne madaxweyne doortay weli lama arkin markii labaad markii labaadna waa kii yidhi ii keena saddex aan hal kala baxe muslin iyo gaalba waa diideen ninkii ansixiyey xasan buu ahaa oo diyaaraha u soo raacay waxa aan dhahayno wax la moog yahay maaha waxay aada ugu celceliyeen inuusan axmed madoobe ka shaqayn doonin gado sidoo kale waxay sheegeen inuu dad badan ku laayay kismaayo
masayrkannaga waxaan ka midaysannahay axmed madoobe iyo wuxuu wata midna inayna gedo ka shaqaynin kana shaqayn doonin kismaayoa dadkan lagu soo gumaystay lagu soo laayey in gedan looga daba imaado oo lagu gumaysto wax wanaagsan maaha sida ari dabaaxah kuwii waa ama lagu dooxay mindidii la daray oo cunaha lagu duleelsiiyey raggii daabka hayey baa la yidhi waa la soo dira magaalooyinka kismaayo iyo garbaharey waxaa haysta ciidamo etoobiyaan iyo kenyaan ah sida ay falanqeeyaashu sheegayaanna ma arkaysid mid ka mid a siyaasiyiinta iscunaya oo ka diiraya shisheeyaha halka warkaanad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan ciidamada yuhuudda ayaa weerar duqeyn ah ku qaaday magaalada jiniin ee dhulka barakaysan halkaasoo ay ku dileen saddex qof oo muslimiin falastiiniyiin ah duqeymahan oo ay geysteen diyaarado helikobtar ah ayaa gaaraya ilaa toban weerar iyadoo sidoo kale ciidamada yuhuudda oo gaadiid gaashaaman wata ay weerar ku qaadeen xerada barakacyaasha ee magaalada dhowr guri iyo goobo ayaa la duqeeyey qiiq ayaana meel walba ka soo baxaya sidaasi waxaa yidhi nin ku sugan magaalada maamulka falastiiniyiinta ayaa sheegay in weeraradan ay ku nafwaayeen saddex qof kuna dhaawacmeen saddex iyo toban kale oo muslimiin ah geeska kale dhacdo xanuun leh ayaa laga soo wariyey dhulka falastiin wiil kow iyo labaatan jir ah ayaa ku shahiiday dab ay qabadsiiyeen yuhuudda goob uu ku sugnaa oo ku taala magaalada raamala yuhuudda ayaa dhowaan sheegay in xiriir hoose ka dhexeeyey dowladda federaalka muddo dheer mar dhowna la shaacin doono warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah alfurqaan waa naga intaa